xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe iyo qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay aragada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage oo la wareegay gaadiid dagaal oo ay soo iibsatay dowladda soomaaliya golaha wasiirada war ka soo saaray ciidamo la geeyey raaskambooni kulan looga hadlayay doorashada qof iyo cod iyo doorka dhallinyarada oo lagu qabtay degmada shaangaan ee gobolka banaadir dad ku nool xeryaha barakacyaasha jowhar oo dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ka codsada inay gurmad la soo gaaraan dowladda soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo celisay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo laga soo badbaadiyey xabsiyada dalkaasi liibiya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow lab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimcan soo gelaysa khamiisna sii baxaysa waana shanta bisha labiyo tobnaad sannadda laba kun labaatan iyo afar haatanna ku soo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa la wareegay gaadiid dagaal oo ay soo iibsatay dowladda soomaaliya waxaana taliyaha sidoo kale uu kormeer ku sameeyey diyaaradaha ciidamada cirka ee soomaaliya warbixinta warkan muqdisho waxay nooga soo diray waryahayga maxamed xasan iidle si loo derdergeliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana ahmiyad gaar ah loo siiyo qalabaynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxa ay soo iibsatay diyaaradaha dagaalka noocyada kala duwan ee gaadiidka ciidanka iyo guud ahaan qalabka ciidamada taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa maanta waxa uu kormeeray diyaaradaha ciidamada cirka ee soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey loo diyaarinayey inay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya gobollada dalka waxaana socda tababarada duuliyayaasha injineerada korontayaqaanada afiyeshiniska iyo guud ahaanba in ciidanka cirku ay yeeshaan m r o waxaana hadda mas-uuliyiintu ay ku howlan yihiin dib u howlgelinta ciidanka cirka soomaaliyeed iyagoona soo gebagabeeyey in ciidanka cirku ay yeeshaan a m o taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage oo dhowaan mar kale dib loogu magacaabay hogaaminta ciidanka xoogga dalka ayaa wada diyaarinta qorshe dagaal oo mar kale dib uga bilowda furimaha dagaalka ee gobollada dalka si ciidanka dowladdu ay u sii wadaan isku fidinta degmooyinka iyo deegaanada dalka ee hadda gacanta ugu jira ururka al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage ayaana bogaadiyey howlwadeennada gacanta ku haya diyaaradaha ciidamada cirka soomaaliyeed isagoo u kuurgelayey dadaalka ka muuqda muddada kooban ee lagu suurtogeliyey in la gaaro sidoo kale jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay gaadiid ay soo iibsadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed looguna tala galay in lagu qaado ciidamada xoogga dalka saadkooda iyo wax walba oo ay u baahdaan ciidanka dowladda ee ku sugan furimaha dagaalka jenaraal odowaa ayaa xusay in gaadiidkan ay baahi weyn u qabeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ee ku sugan furimaha dagaalka ee gobollada dalka isagoo intaasi ku daray hadalkiisa in ay dhowaan ay u soo degayaan qalab gaadiid iyo agabyo kale oo aad u fara badan kuwaas oo dhammaystir u ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay si buuxda ula wareegaan waajibaadkooda qaran ee saaran diyaaradaha dagaalka gaadiidka iyo hubka maanta uu kormaray taliyaha ciidanka xoogga dalka ee loo diyaariyey ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa uu wax badan ka bedelayaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay kula jirto al-shabaab ee ka soconaya gobollada dalka maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulankoodii khamiislaha ay maanta yeesheen waxay war ka soo saareen ciidamada la geeyey raaskamboni axmed cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo uu guddoominayey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira arrimaha amniga qorshaha isbeddelka qaran iyo heerka ay marayso canshuurta iibka oo tan iyo muddadii la bilaabay ay xukuumaddu sheegtay inay samaysay sarukac ballaaran golaha ayaa warbixin la xiriirta ciidamada la geeyey deegaanka raaskambooni ee jubbaland waxay ka dhageysteen wasaaradda amniga gudaha iyaga oo markaa tilmaamay in ujeedka ciidanka loo geeyey deegaanada jubbaland gaar ahaan raaskambooni uu yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen amniga deegaanadii ay ka baxeen ciidamada midooda afrika ee atmis si loo xaqiijiyo amniga goobahaas iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kale wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa xubnaha golaha wasiirada waxay warbixin ka siisay halka uu marayo qorshaha isbeddelka qaran ee sanadaha oo diyaarintiisu ay in muddo ah oo muddo ku dhow sanad ay ka socotay muqdisho haatanna la sheegay inuu marayo heer gabagabah kaasi oo dhaqan geli doona sanadka soo aadanee islamarkaana bedeli doona qorshihii qaranka ee horumarinta ee sagaalaad kulan looga hadlaya doorashada qof iyo cod iyo dowrka dhallinyarada ayaa lagu qabtay degmada shangaani ee gobolka banaadir maxamed iidle ayaa warbixinta warkan mar kale muqdisho inooga soo diray
degmada shangaani ee gobolka banaadir ayay ka qabsoontay madashan ballaaran oo looga hadlayay doorka dhallinyarada ee doorasho qof iyo coda iyo tillaabooyinka ay tahay in la qaado si loo gaaro hiigsigaasi maamulka degmada shangaani ayaana soo qabanqaabiyey madashan xildhibaano iyo wasiire ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya xubno ka socday maamulka gobolka banaadir odayaal dhaqan dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana ka qayb galay guddoomiyaha degmada shangaani safiya shariif ayaa ugu horreyn dah furtay kulanka
magaaladii minneabolis ee aniga aan ka imaaday awooddooday ku soo saareen madaxweynihii ay rabeen idinkana saasoo kalea usoo saaran kartaan guddoomiyaha aad rabtaan madaxweynaha aad rabtaan xildhibaanka aad rabtaan marka waxaan idin leeyahay jaaniskan ha iska luminina haddii ilaahay yidhaahdo annagana waa idin soo dhawaynaynaa annagoo hooyooyinkiinnii ah waa ogahay guddoomiyaha markaan sheekaysanayna wuxuu igu dhahaa boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyarada meesha annagana aan dhahno boqolkiiba siddeetan waa haweenka laakiin waa isdhalnay annaga la idin dhalnay waana idinku faraxsannahay garabkiinaan taagannahay dhallinyarada soomaaliyeed indhaha kala fura codkiinna ku cilbaxa marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada degmadii shangaani ku soo dhowaada
intaasi kadib waxaa la qabtay dood ballaaran oo lagu falanqeeyey sida ay ku dhici karto doorasho qof iyo coda doorka dhallinyarada iyo tillaabooyinka ay tahay in la qaado guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir cumar faaruuq guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab odayaal dhaqan iyo xubno horey xelal u soo qabtay ayaa ugu horreyn iyagu ka hadlay doodan
qof iyo cod anaga waa jecelnahay waanu ku taageersanaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maadaama kaambeenkiis uu kusoo qayb uu kusoo baxay inuu asaga uu yidhaahdo dalka waxaan gaarsiinaya qof iyo cod waa ku mahadsan yahay qof iyo codna waa la qaban karaa wax noo diidaya malaha adduunka waa laga qabtaa exambalka ugu fiican waa aragteen wiilkii dhallinyarada ahaa ee joogay somalilan ma aragtay siday isku doorteen iyo sidii ma aragtay caqabalaadda uga dhacday markii la kala guulaystay waa socon karnaa waa socon karnaa waxbaynu qabsan karnaa waxbaynu qabsan karnaa madaxda aan doonaynaan la soo bixi karnaa siyaasi ina soo xukumay oo shalayna soo xukumay isagu berri kursiga suu ku tegi lahaa raba oo qabiil raba inuu inoogu abaabulo noo istob baan leenaha ciidankii baa diiday shacabkiina waa diiday anigii dhallinyarada sida aan heshiiska ku nahay dalka in doorashadiisa yacni la dimuqraadiyadeeyo qof iyo cod ay noqoto waan ku ballansannahay inaan codkeenna ku ciil baxnana dabcan waa u taagannahay dhallinyaradana waa ka dareemaysaa hadda sacabkooda iyo maxaa la yidhaha mashxaradda iyo siday uga soo qayb galeen
dad nala dhashay oo muslina oo nala siman oo hadda nala fadhiyo oo madaxdeennaa ayaa la yidhi xaq uma lehidin lixdan iyo kow qofood ee soddon qofoo xaq u leedin cadaalad miya kaasaa dalka la rabaa in laga saaro cumar shariif jeeg iyo xildhibaan caashe koos oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dowr muuqda dhallinyaradu ay ku lahaadaan doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo ee qof iyo codda dadka dulman waa shacabka siyaasiga asaga wuxuu ordaya keliya waa inuu kursigaas tago adiga waxaa la rabaa nin ku maqlaayo nin jiifka kaaga soo kici karo nin dhibaato haddee kugu dhacdo dhibaatada kula dareemi kara inaad dooratid inaad qof qabiil ku dooratidna lama rabo
jaaniska doorashada qof iyo codyaa iskale door intee leeg bay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed door shariifa ayay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed dalka waxa weeyaan lafdhabartiisu waa haweenka soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed haddayna dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed ay iyagu istoortaan dhammaan inta u taagan oo dhan way soo baxaysaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed barre maxamuud iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir cabdulcasiis cismaan ayaa iyaguna ka hadlay madasha
run ahaantii een, haddii aniga aan joogayay haddii aan kasii tagayo fursad waa inaan u siinaa shacabka qofkii iga rabaa inay soo doortaan maxaa yeelay een, sideedba markii doorasho la yidhaahdo doorashada sideedba waxay leedahay astaan ama ahmidooyin aada u weyn waxaa ka mid ah xasilooni siyaasadeed inuu dalka leeyahay Een, maanta ninkii xamar ka baxo wuxuu tagaa celeer baawarkuu ku tagaa waad og tahay Een, maxaa la yidhaahdaa tuulooyinka uu marayo iyo dadka uu marayona waa dad soomaaliyeed xilligaas ku nool gurigooda inay furan yihiin albaabadooda aysan waardiyi uusan joogin doorashada qof iyo cod waxay daaran tahay shacabka oo loo soo celiyo awooddooda shacabka oo loo soo celiyo rabitaankooda shacabka oo loo soo celiyo mustaqbalkoodii qofka hogaaminaya qofka u fiican inay kala xushaan marka idinkuna waxaa idinka rabaa dhallinyaroy inaad ku talagashaan abaabul galno isu diyaarinno meeshaan mustaqbalka maanta annagaa ah sida aan kuraasta mansab walba ugu soo istaagi lahayn dhallinyarada aqoonta leh eliidka leh ee kuraas walibana ku habboon aan ugu xulan lahayn marka waxaan rabnaa inaad ku taxadirtaan ama aad ka taxadirtaan een, xisbiyada aad geli lahaydeen ka sii baaran degtaan
xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay ayaa dhankooda su'aalo iyo aragti ka dhiibtay madasha intii dooddu ay socotay maxamed idle raadiyo wacdaado muqdisho dowladda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo laga soo badbaadiyey xabsiyada dalkaasi liibiya maxamed nuur ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray in ka badan boqol lixdan taariibayaal soomaaliyeed oo ay dowladda federaalka ka soo deysay xabsiyada magafaha dalka liibiya ayaa si nabad ah maanta dalka dib ugu soo laabtay siddeetan iyo toddoba qof ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle halka toddobaatan iyo afar tahriibayaal ay kasoo degeen garoonka magaalada hargeysa munaasabad soo dhoweyn ah oo lagu qabtay garoonka aadan cabdulle oo lagu soo dhoweynayay tahriibayaasha la soo celiyey ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ergeyga gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha ugu qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta safiirka soomaaliya u jooga dalka liibiya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga qaranka mas-uuliyiin ka kala socota hay-adda qaramada midoobey ku qaabilsan qaxootiga ee u n h c r xafiiska midooda yurub oo maalgeliyey mashruucan iyo hay-adda i o m qaar ka mid ah tahriibayaasha la soo celiyey oo ka hadlayay gudaha garoonka ayaa soo dhoweeyey soo dhoweynta iyo gurmadkii loo fidiyey iyagoo aada u ammaanay dadaalkay dowladda ku bixisay baxsana inaan waddankaygii mar labaad kusoo noqdo dadka liibiyaanka waxay dareensiiyeen inaan waddan leeyahay waddankaygii bay jeclaysiiyeen aad baan ugu faraxsanahay waan u mahad celinayaa xukuumadda soomaaliyeed meelo bay joogaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan waddankanagii hooyo ku soo laabannay annagoo ku soo dhibaatoonnay liibiya Een, halkan waxaan uga mahad celinaynaa marka koowaad ilaahay baan uga mahad celinaynaa marka labaadna dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda iyo safaaradda soomaaliya ee liibiya u mahad celinaynaa oo aad noo soo garab qabatay oo na saaciday dadka xaggaa joogtana saacidda jeelasha ka soo saarta wax walboo baahiyahooda u qabata Ee, iyaguna dee qasab kuma le dadka jeelasha ku jira inay qasab ku soo celiyaan iminka dadkan sabhana laga soo laga soo celiyeyna lagu soo daray ee, waxay ahaayeen konton qof konton iyo shan qof meelahaas saddex qof saddex boqol oo qof baa ku hadhay lamana qasbin ciddii isagu ma garanaysaa choicekiisa ku qoratoon baa la soo celinayaa Ee, ninkaas jooga qusulka maxamed isaaq halkan baan ka salaamayaa safaaradda soomaaliya iyo dadaalkay waddana toddoba sanoo liibiya joogay iminka say u dadaalaysay say dadka wax ugu qabanayso weli maanan arag ma garateen isbeddel fiican baa ka muuqda aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal
gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga qaranka safiyo xasan maxamed iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwe jawaahir baarqab ayaa sheegay inay habboon tahay in xil layska saaro soo celinta dhallinyarada tahriibtay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka een, um, iyo dadka soo guryo noqda hay-addu waxay sahaysaa santarka ee, dadka soo noqda ee maaragtay ee, center of one stop shop la yidhaahdo oo qof walba oo imanaya oo maxay haddii serviceka ay ka go'do ama mataqaanaa lix bilood oo service aad helaysaan waxbarasho iyo deegaano dowladdii baa diyaar idinku ah in laydinka shaqeeyo xirfadaha aad haysataan fadlan yaa dib loo noqonin intiina timaadeen waa timaadeen kuwa kalena dowladdu way daydayaysaa oo wasiirku hogaanka yahay asoo la kaashanaya international community-ga dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh u horeeyo dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan dadkayaga u dadaalno fadlan fadlan waa idinka weeye jiilka aan diyaarinayna marka yaa la bixin yaa la quusan waxaan rabaa madaxweyne inaan kaaga mahad celiyo magacaabistii maryan yaasiin iyo safiya oo hay-adda qaxootiga qaranka ah iyo ergeygii ugu horreeyey ee aad magacaawdo la mahadiyey gabdhaha soomaaliyeed waa hanti qaran gabdhaha hawsha loo dhiibo waa hawl aan isleeyahay waa hawl laga soo baxaayo oo aad iyo aad aaminka loogu qabo waxaan leeyahay marka mudane madaxweyne hooyada soomaaliyeed maantay inta hooyo farxad la ilmaynaysa inta hooyo murugo la ilmaynaysa markay kuwan daawato ayadana caloosha go'ayso lama qiyaasi karo marka waxaan rajaynaynaa dhammaan carruurteenna tahriibka dhibaatada waxaa u keenay waa khawaarijtii argagixisada haddii dalka la xoreeyo dalku nabad noqdo dhallinyarada dhulkooda iimaansan doonaan waxaan leeyahay hooya ha tahriibin waxaan la ilmaynay wiil yaroo soomaaliyeed oo waljeer lagu riixaayo waxay kale noo sheegeen laba kaloo laga soo tegey oo labadooda addimood ay dhaqaaqi waayeen safarka soomaaliya u jooga dalka libiya danjire cabdi aadan diiriye ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay soo mareen tahriibayaasha aad soo marteenna aad uga warrantaan dhallinyarada haddaad xamar joogtaan iyo haddii aad gobollada soomaaliya aad aadaysaan intaba aad la socodsiisaan meel mashriq iyo maqrib meel loo dhigo waddankaaga ma ay jirto aduunkana waad ogtihiin marka waxaan idinka codsanaynaa runtii dawladdiinnu waxba ha karan mayso adinkuna inaad qayb ka qaadataan inaad adinkuna qayb ka qaadataan dhallinyarada asaagiinna inaad u sheegtaan waddankooda meel uga roon inaysan jirin waa mahadsan ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ugu qaabilsan muhaajiriinta ee xuquuqda carruurta maryan yaasiin xaaji ayaa sheegtay in xafiisku si dhow uga shaqaynayo soo celinta waxaana ay ka codsatay inay dalkooda sii joogaan dhammaan dadkii ka soo wada shaqeeyay inaad halkan dib ugu soo noqotaan midooda yurub hay-adda i o m hay-adda u n s c r dhalinyar wax kale ma idin dhahayo waa mahadsan tihiin inaad dalkiina dib ugu soo noqotaan waxaad tihiin halyeeye maalin kasta meeshaanan ka sheegaa intaasoo qof intaasoo hooyooyin aabba maanta ka farxiseen sidaad annaga nooga farxiseenna ilaahay ha idinkaga farxiyo run ahaantii qof aad u soo safraan ahay weligay meel dalkayga iga fiican ma aanan arkin caanaha hasha maandeeqna caano ka fiican weligay maanan arkin
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane axmed macalin fiqi oo ka hadlayay soo dhoweynta tahriibayaasha soo gaaray dalka ayaa sheegay in la maxkamadeyn doono kuwa ka shaqeeya islamarkaana sabab u noqda in dhallinyaradu ay tahriibaan gaar ahaan magafayaasha iyo muqallisiinta dalkiinna hay-adahan kala duwan waxay diyaar u yihiin in lixda bilood oo u horraysa sanadka u horreeya shaqa abuur la sameeyo iyo dowladda wada jira waxaa weeye liistiga kolley maalmaha oo dhan waxaa idinka warqabi doonta hay-adda marakacayaasha iyo xafiiska madaxweynaha magreshma maryam waa laydinla socon doonaa wixii caafimaad u baahan caafimaadkoodaa la geenayaa wixii daryeel kale u baahan daryeelkoodaa la geenayaa ilaa bulshadii aad iyo gobolka banaadir ilaa bulshadii qof walbaaba caadi xaalkiisu ku soo noqo la qabsado waa laydinka warqabayaa waxaad fariin u diri doontiin oo aan ka wada shaqayn doonaa dadka tirada badan oo gabdhaha u badan oo wiilasha u badan oo aad ka soo tagteen oo weli khatartii ku jira kuwaas waxaan rabnaa inaan soo wada badbaadinno annagoo wada jirno waayo walaalkeen ugama tegi karno meesha aad aragteen dhibkeed waxaan rabnaa qayb inaad ka ciyaartiin magafayaasha dhibaatada idiin geys magacyadoodii sawirradoodii meesha ay joogaan kuwa muqdisho jooga kuwa hargeysa jooga kuwa meel kale jooga maxkamad baa la soo saarayaa in badan oo ka mida dhallinyaradan mustaqbalkooda ayagaa seefiye iyadana ballan weeye qayb baad ka ciyaaraysa nagala shaqeeya wixii xog oo laga hayo wixii tilmaana wixii magaciisa wixii meesha uu degan yahay iyo meeshuu joogaa ama kuwa liibiya iyo contactiskooda xiriirkooda hadday teleefon tahay hadday wax kale tahay qayb baa lagalaga rabaa inaad ka ciyaartaan waa mahadsantihiin ku soo dhowaada dalkiinna aad iyo aad baan umahadsan oo maxkamad la horgeyn doono
dad ku nool xeryaha barakacayaasha jowhar ayaa dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ka codsaday inay gurmud la soo gaaraan maxamed amoor ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada jowhar barakacayaashan ku nool kaamka barakacayaasha ee alla suuga kuna yaala magaalada jowhara ayaa hay-adaha bixiya gargaarka dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ka codsaday inay la soo gaaraan gurmad deg deg ah maadaama aysan helin wax gargaar ah muddo afar sano ah oo ay halkan degganaayeen waxa ay sheegeen inaysan haysan hooy fiican islamarkaana ay deggan yihiin aqallo ka samaysan cooshado ulo iyo boco waxaa kaloo ay intaa ku dareen in ay u baahan yihiin waxay cunaan maadaama magaalada aysan lahayn shaqooyin ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda barakacayaashan oo u badan dad waayeel ah ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay jiraan dad ka hor istaagsan gurmadkii ay heli lahaayeen kuwaasoo ka been sheega inay ka guureen kaamkan una noqdeen halkii ay ka soo barakaceen qaar ka mid ah waayeelka deggan kaamka alla suga ayaa ka hadlay dhibaatada ay qabaan
walhalahayna alsuuga kabee abuuray oo lahaayo alsuuga waa burburi waa barakax lahaayo dadkan walaalahayna beenba abuurka hanaga dhaafaano alsuuga waa degan yahay waana deganaan doonaa hay-adda muslimiinta waxa hoostoo taal wax leela siiye waxaan guurni oon barakacnan ma jirto been abuurka oo jaqaha loo gelin hanaga dhaafaano
waxaan nahay odayaashii oo kaamka alla sugo meeshaan waxaan iskugu imaaday dadaa been naga sheegay alla sugo waa barakacayna yidhi annagoo waa joognaa ma barakacin waana joogi doonnaa marka dadkii been naga sheegayna dembigiisa allah dhaaf waxaan joognaa kaamka alla sugo haddii alla ku roon yahay ma barakicin wax dhib ma ka qabno nabad iyo caafimaad iyo amniga ka jiro ummadda soomaaliyeed waxay tahan wax ka nahay wax barakacay wax dhibaatay anama qabno afar sanaan meeshaan joognaa haddii alla huriyo dadkii oo wax iska been sheegay walaalahayn iyo kan allaha cafiyo wax barakaca ma jiraan intaana ummad hoy nahadahayaana ku nool haddii nool nahayna waa sii joogi doonaa haddii ilaah yidhaah wax barakacay wax dhibaataya kama jiraan ummadda waxay qabtay inaan qabna leen rabnaa bisi odayaasha inta joogta kaamka odayaasha hadda ka mid nahay waxaan meeshan ka caddaynaynaa waa la barakacayaa yeertay dad baa walaalahayna been naga sheegay annaga ma barakicin waan joognaa bilowga ilaa hadda waan joognaa waana sii joogi doonaa bismillaahi raxmaanraxiim alla sugu waa u joognaa waxa guurna ma jiraana been abuuraa nagala abuuruhayaa waxa guurna ma jiraa waa la joogaynaa sarafta oo oo wax ka sugu haynaa waxaan ku yidhi waxaan guurna iyo wax ku xiga ma jiraana ninkii been abuur naga haya allaha bar naga qaasii wax noon guurna mal waa joognaa
annaga oo joogno kaamka alla suuga oo ka tirsan waxaan guurna ma jirto waa degannahay baahidayna i dharagtahaynab waa degannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa hay-adaa dawliga ah inaa ilaahay waxaa u dhiiba annaga inoo soo deeqaan
meeshaan deegaana nahay waa degannahay oogoo dadkaas waxay arkeen dad meelahaas wax ka qaadqaatay unukuna waa sugayna waa idinku soo socotaa anuun lahayn waana sugu haynaa wax aan meel u guurna iyo waxaan kacnayna ma jiraan dareen sidaas aanana maba gelin saan u sugayna aan isugu haynaa ugu dambeyn guddoomisada kaamka alla suga fawsiye axmed cumar ayaa iyadana sidoo kale waxa ay sheegtay inay dadkan u baahan yihiin in gurmad deg deg ah lala soo gaaro
anigoo ah gudoomisada kaamka alla suge waxaan ku sugannahay kaamka alla suge warar badan waxaa jirna soo gaareen oo been abuur ah wararkaasoo lagu leeyahay alla sugaa burburay alla sugaa soo barakacay anaga alxamdulilah meeshaan kusoo barakacnay waa la suge meeshaan ku nagaan waa la suge ilaahay ka soko meeshaan waxaan gargaar ka sugaynaa hay-adaad iyo dowladda hirshabeelle anaga waxaan codsanaynaa dadka naga been abuuraayo oo dhahayaan kaamka alla sugaa soo barakacay inay beenta naga joojiyaan anaga kaamkan waa ku sugannahne inaan dhimana mooyaane meel kale aan uga soconno ma jirto taasaa rabaa inaan maanta waxaan halkan usoo istaagay midaas inaan caddeeyo anaga alla sugo waa ku dhiman karnaa mooyaane meel uguma soconno habeen alla sugo maalin alla sugo meel aan ka aadayna ma jirto dadka naga been abuurayaan waxaan ka codsanaynaa beenta inay naga yareeyaan ee naga joojiyaan dad waxaana anaga meeshaan ku sugan wuxuu ilaahay u keena ku sugaayaan dad masaakiimanaan
intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeeney raadiyaha cadaado aad ka dhegaysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa ii farsameynayay luqmaan axmed maxamuud siyaad intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu